wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka caweyska washington oo idin leh dhallinyaro iyo waayeelba soo dhowaada oo dhegtaha ka qaadina xagga dhallinyarada waxaan idinku hayaa barnaamijka
balsaakan waa jimcey buniya u samaysalo malahasaar baahaye
dhallinyarada cuslaatayna waxaan idiin hayaa intiina aan heesaa xiisaynin ee ku xidhan sheekooyinka xiisaha leh aynu barnaamijka ku soo qaadanno caawa waxaan idiin hayaa gabadh dhallinyaro ah oo ka timid dalka faransiiska oo orod gucule ah ku soo gashay xadka dalka maraykanka iyadoon wax gaadiida wadan kadibna ay ciidamada ilaalada xuduuda ee maraykanku qabteen oo ay xidheen islamarkaana ay muddo ku hayeen goobaha loogu hayo dadka sharci darrada ku soo gala dalka amaba magangeliyo doonka ah cajiib oo ilayn maraykanka iyo faransiisku xuduud ma lehee gabadhu siday ku soo gaadhay mahaad baayo way duushaa sheekadaasi oo dhammaystiran waxaad ku maqli doontaan caawa iyo caweyska hagaag aynu ku bilowno hal xidhaalihii inagu wada taagnaa dhammaanteen sidee ayay gabadh ka timid dalka faransiisku orod weliba guclo ah iyadoo jimicsi samaynaysa oo aan ka warhaynin in dalka maraykanka soo gashay ay xuduudka uga soo gudubtay gabadhaasi muddo laba toddobaada ayay xidhnayd waxaana la sii daayay jimcihiina dhaafay bal siidaynta gabadhu ha inoo dambaysee siday ku soo gashay dabinkan waxaa sheekada inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac oo haatan ba stuudiyaha igu weheliya shirwac haye sababta noo sheeg saaraya de arrinka cajiibkii waxa weeya saadu waa tilmaantay qofkii gaariba yaanu wadanine jabkaaguba waxa weeye cagahaaga ku doono wadan kale saadu socota weliba adoon ku talagelin la geray qofka ugu talagalay ama gaari raace ama lug ku galay ama wadoon ku galay amaba tahriibka noocan la ydhaa ku galay iyadoo iyadoo waxaaba ogeyn gabadhan unba aayar dalaqtin wadan kale sigale kuma garantide shekada ayaana idinka diline gabadhan magaceeda waxaa la yidhahdaa sedela roman waana gabadha yaroo sagaal iyo toban jira waxay u dhalatay wadanka faransiiska u dhalatay wadanka canada gaar ahaan galbeedka wadanka canada magaalo ku taala ayay hooyadeed kusoo booqanaysay marka magaaladaasina waa magaalo xuduudka magaalo xuduudka ku taala dhinaca xeebta ku taalo maraykanka uu la wadaaga canada kadibna say iskaga socotay haweeneydan ee ay u jimicsanaysay orod ugu jirtay ama guclasa ugu jirtay unbaaba maalintii jimcii la ogaaday inay gashay xadka wadanka maraykanka ay u tallowday iyagiina kamabay waabinbe maraykan baabaad soo gasho canada waad kasoo ka tallowday muddo laba toddobaad ay xabsiga ku cabtay meel lagu hayo dadka oo dadka soo galootiga iyo dadka xadkasta sharci darada uga soo tallaaba nooca laydhaa illegalka usoo gala ama sharci darada ayaa muddo laba toddobaada loo hayay maraykanku halkaa ku hayeen gabadhana waxay ka timi ama ay kasoo tallowday meesha la yidhaahdo dhagaxa cad oo canada ku taalla gaar ahaan goobta layidhaha british colombia waxaana lagu hayay ama ay usoo tallowday dhinacan gobolkan washington ee maraykanka ku yaala xilliga la qabtayna waxay ahayd fiidnimadii koob iyo labaatankii bishii may ayaa la qabtay waan gartay markaa gabadhan baasaboorkeedii ma wadato boorse ma sidato wax aqoonsigeediioo sawirkeeda ku dhegan yahay ma jiro waa inantaa dhagaha muusiguga ugu jira moobilkeediioo kaliya sidate kabaha buurhkaa wadata ee ordaysa jimicsanaysa siday ku xaqiijisay markaa inay ka timi gobolkan british colombia magaalo ku taala oo ay markaa hooyadeed halkaa kusoo booqatay iminkana aanay ka warhayninba inay maraykanka soo gashay n kale saaray markii ay gabadha ay ciidamadu gacanta ku dhigeen ayuunbay gebigeeduba waagiu beriyey intii horedha waxay haysatay waxay tihi waxaan u haystay inay amaa dib ii soo celin doonaan oo ay canada dib unugu noqoy odhan doonaan ama ay samayn doonaan ganaaxuni siin doonaan laakiinse waxaan yaqiinsaday inay xidhayaan kadib markay iga saareen fargaladiiyo shuuliyadiiyo wixii la halmaalay mobaylkii iga qaadeen wixii o dhan iga qaadeen ayay niyaddeeda u sheegeen aan xidhanahay waxay u ogolaadeen inay hooyadeed la xidhiidho hooyadeed ba telefoon u dirtay waxay u sheegtay xaaladdeeda uga warantay inay halkaa ay ku xidhan tahay xaaladduna ay saa ay ku sugan tahay hooyadeed baa isla markiiba soo oraday waxay soo qaaday baasaboorkeedii ogolaanshahay ku timi kanada waxay sharci haysatay wixii inantaa lagu garan karayay inanteeda kusoo furdaamin lahayd oo dhan goobtii bay la timi ciidamada haddana waa u sii deyn waayeen hooyadeed inay gabadhii ay kaxayso dib ula noqoto waxay la xidhiidheen ciidamadii canada iyo dowladda canada waxay dhahay noo soo xaqiijiya haweeneydan inay canada joogtay dukumentigan la sheegayaa run yahay isla markaana ay sharciga ku joogtay ilaa ay canada soo xaqiijisay oo yidhahdeen gabadhaasi sharciga waddanka kusoo gashay ujeedadaana uga joogtay gabadhanna hooyadeed waa gabadhaa u timi ee iyaduna side maxaan ku dhaha sharcigaas ee ha la soo daayo maanay sii deynin marka intii wal xeedho la soo xaqiijinayay laba toddobaad bay ku qaadatay yartii oo ay meeshii ku xabisnayd laba toddobaad bay ku qaadato goobta iyadayd baa lagu hayay gabadhan haweeneeda dhashay hooyada ah la yidhaha christina freni isla markiiba markay deg deg ay meeshii u gaadhay basaboorkii wixii o dhan geysay goobtaa iyadaa lagu hayey waxay sheegtay inay macnaha ay la mid tahay sidii dabin oo kale iyadoo ka warramaysay inanteedu se u gashay waxay tiri qof kastaaba uu geli karaa xadka sidan oo kale ilaa xadkii xadbisanoo derbiyeyo dayrar laga boodaya maaha waa dhulkaa isku sima xataa waxba kuma kala duwanada wuu isku egyahay aad iyo aad isagana nin booliiska u hadlay ciidamada maraykanka ee xadka iyo dhinacyada kastamyada iyo waxaa ilaaliya arrimaha xadka oo u warramay isaguna c b c waxa uu sheegay in cid kasta oo maraykanka bannaanka kaga timaada oo si sharci darra ah u soo gasha inay xidhintii buu sheegay oo la xidhayo marka inantanna ay la mid tahay uun kuwaas xaalkooda waa garta marka tiirada waxaa la yidhaha soo luguyn mar dambe islaalay halkaad cagtaada dhigaysid jabkeeda say u ordaysay caafimaad ahaan u ordaysay jimicsanaysay iskaga baashaalaysay aad iyo aad ayay tahriib lugeeda ku doonatay cabdixakiin oo aad baad u socod jecesho waxaa ka baqaya inaad xadka migsi ka gasho markaan fogaado fogaado meel alla meel aan joogo garan waayo aan saabilood kaba talooday aadba keenada ama migsi ka gaadhay huruud baan saa ku haystaa waa inaan islaalayo
aad iyo aad baad u mahadsantay cabdixakiin adigaa mudan saara ugogoyay gablada ugoyoga mugasi
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee v o a waxaa inoo soo socda waraysi xiise badan oo aan la yeeshay macalinka cabdikariim faarax qaarey cabdikariim jiir oo ah laxamiiste caanka ah guud ahaan geyiga soomaalida laxamadana wuxuu u sameeyey heesaha loogu jecel yahay intooda badan inta aynaan haddaba cabdikariin jiir iyo sheekadiisa u gudbin aynu ku hormarno dhinaca dhallinyarada iyo fanaanka da'da yar ee baryahan dambe heesihiisa dal iyo dibadba soomaalidu ay wada xiiseeyaan waa axmed maxamed axmed oo axmed aarshe loo yaqaano waxaan odhan karaa waa yaraanka amaba gurudambayska kooxda xidigaha geeska sheekooyinka axmed aarshe iyo siduu fanka ku soo galay toddobaadka dambe ayaynu maqli doonaa caawa waxaan jeclahay bal inaynu ka dalbanno hees dhowaanahan aada loo xiiseeyo ugu horreyn aan kusoo dhoweeyo barnaamijka caweyska saara ilaahi waan ku dhowahay barnaamijka caweyska washington waxaa jirta hees dadkii marka aada u jecel yahay oo layskaga cuudiyo ama wadaadada layskaga soo dejiyo ama saarka layskaga tumo heestaa waxaa la yidhaahdaa buniya usale u samee salool heesta yaa eryadeeda heestaas waxaa eryadeeda le nin nin daayar oo de ahigaasunaanu isku leefalanahay oo la yidhaahdo xaashi ibraahim siciid isla heestana kula baxay saar ayaa heestaas iskale may run ahaanti waa heestii ugu horreeyey oo sameeyo anigana ka dalbaday oo ka qaatay heestaasi bal hadda bun iyo saloolna inoo yaro sameey inaga lafahaanteena bal aynu imaka indhaha iska soo yaro faxsayna inoogu muuqda heesta key waxayd ilayn ilayn subax baad kacdaa noloshu waa sada kalo adoo si qorshaystaybaye si kale kugu soo fintaaway sidaynu ahayn shalay samaantiyo wada jirkii sidaynu ahayn shalay samaantiyo wada jirkii sagsaa galay baa jirayey maxaa saxmile qaldamay jacaylkeenii samaa baryaanu suuxayo sibuu isu dooriyeye balsaakana waa jimceeye bunyaw samee salool malaha saar baahaye waliyow saar waliyow waliyow wayraxa waliyow saar waliyow waliyow wayraxa yaa salaam soo deg hadda
ilen ilen subax waad kacdaa noloshuuba sadar kalo adoo si qorshaystay weyn si kaleya kugu soo sibtaa sidaynoo hayn shalay samaantii wada jirkii sidaynoo hayn shalay samaantii wada jirkii sigsaangalay baa jireye maxaa saxmile qaldamay sigsaangalay baa jireye maxaa saxmile qaldamay jacaylkeenii somaa sibuu isu dooriye balsaakana waa jimcey ubuniya u sameeye saloor malaha saar baahaye jacaylkeenii samaa baryaa wuu suuxsayo sibuu isu dooriye saakana waa jimcey buniya u sameeye saloor malaha saar baahaye waliyo saar waliyo waliyo wayraxa waliyo saar waliyo waliyo wayraxa waliyo saar waliyo waliyo wayraxa waliyo saar waliyo
waa hagaag haatana xaggii waayeelka ayaynu u jeesanaynaa amaba dhallinyarada cuslaatay yaan laygu xanaaqine waa macallinkii xagga laxanka ee ku caanbaxay samaynta codadka heesaha cabdikariim faarax qaarey cabdikariim jiir oo ku sugan magaalada muqdisho farxad bay noo tahay aniga iyo dhegaystayaasha barnaamijka caweyska iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed baynu caawa barnaamijka marti noogu yahay cabdikariim jiir kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington xaggeed ku dhalatay oo aad kusoo barbaartay magaaladaas hobye la yidhaahdo gobolka midoog bay ka mid tahay waa magaalo xeebeed keligey baa ka hesi jiray heella qaadi keligey baa heellada qaadi jiray dadka waxaa la yidhi xeebaha ku dhaqani meel kastaba ha noqotee waa dad dadka ka furfuran oo ka reer magaalsan sababtuna waxa weeyaan isdhexgalka bulshooyin kalaa soo gaadho oo ku badan marka bal markii aad yaraydeed hobyo joogtay noloshu siday hayd oo heelooyinkii la qaadi jiray iyo heesihii raadiya raadiyahaas baa hargeysa ayaanu dhegaysan jirnay raadi muqdisho waxa laga qaadayo talyaaniga markaas meesha madax ka ahaa raadiyo waxa heelooyinka halka ka yimaada yani dhaqanku halkaasu halkaasaan ka ayaan ka baranay macalimiintu halkaasay joogtay annaguna halkaasaan ka dhegeysan jirnay marka ummadaas hobyo joogta anigunbaa ranka ku jiray anigunbaa jeclaa yani waxaan waxaan garanayaa anigoo keligay habeenkiisaan baxbadda tago badda u heesa ayawaanka badda ku jira haddii ramaa ku dhegeysada iyagii dhegeysan markaa hoobalkii hobyaad ahayd hoobalka hobya kabiil ba ahaa marka san iyo waxaan ka waxaan imid lixdan iyo konton iyo sagaalkii ayaad xamar timi
ayaa xamar waan gartay waxbarashada u imid dugsi macalin jaamac lixdankiina habeenkii meeshii baan taagnaa waan gartay intaynan lixdanka u iman markaa aad sagaal iyo kontonkii timi magaalada muqdisho imise jir baad ahayd qiyaastii magaalada muqdisho markaan imid adigu shan iyo toban jir baan aban malaynayaa saa shan iyo toban jir lix iyo toban jir meelahaasaan ahaa marka halkaas sano oo aan joogay koley ayay lix iyo tobankii ay dhamaadeen sanadkiina iskuolka aan ku jiray lix iyo tobankaa sanadka aan joogayna waxaan ku dhex jiray khadiijo cabdullaahi dalaysiyaan markaan dugsi ka baxo aadi jiray waan gartay markaa dugsigii baad dhiganaysay
macalin jaamac waan gartay marka sideed ugu soo biirtay inkastoo dee hoobalkii hobyo ahayd ood u heesaysay magaalada aad joogtay iyo dadka haddaad xataa dadku seexdan aad badda u heesaysay sideed ugu soo biirtay bahdan fanka habeenka xoriyada la qaatay oo raggii maxamed axmed iyo lahaa ee ay yimaadeen cabdullah qarshi ilaahay ha u naxariiso cumar luley maxamed jaamac sofi raggii ragga ahaa habeenka ay yimaadeen cali sugulle iyo suno faarax iyo ummada heesaysa oo walaa ummadii heesaysa ma aragtay wasaaro ma cadda walad walaa dad ummada ku duuban oo oo ummad farxad ku nool oo oo soomaali santoo isweheshada ay wacnayda calan inay wadaagaan iyo wanaagsanayda yani habeenkaas habeen habeen taariikh bay noo ahayd ummadda halkaa ka timid waxay garanayeen hawdo haysa calankaas yani hawd adigu maana aqoon hawd markaa waa dhulka soomaalida etoobiya imika ismaamulka dowladda soomaalida etoobiya etoobiya dhulka n f d ayay u haysayeen dhulka jabuuti iyo anagu maana aqoon waxay lahay dadku kaalay ya waay hawd maxay tahay habeenkaas yani maqal yani ummaddu waxay ahayd soomaaliyadoo isku duuban ummadii dhaqanka ummadii dhaqanka aqoonta ummadii sugaanta ummadii farxadda ummadii midnimada ayay ahayd dadkeeda halkaa jooga koonfurta waxaynu ahayd taariikh baynu ahayd waan gartay marka idaacaddii baa tagtay raadiyo muqdisho ma hees baad ku bilowday
hees baan ku bilaabay markaas intaanan la qaadan habeenka la qaatay kabacdi ayaa koob iyo lixdankii laba iyo lixdankiiba ayaa dalisi geysay idaacadda marka heelo aya ayaan soo duubay heeladii galabtii markaan soo duubay waxaan jabajaraan uti waxaan shanta galabnimo ahayday baa codkaagaa maanta dhegeysa ilaa uu heesaysay codkaagiyo lasoo daayay marka waa lagaa soo duubay maalinnimadii deetana galabnimadii baad dhegaysanaysaa
ayaa dhegeysanaya maala marka cabdikariim faarax qaabeen oo heladaas la yaab la yidhahdin qaadaya ana codkaygii dhegta dheg ayaa dhegayste ayaa sibajariya cay ugu bilaaba oo muxuu yidhi war waxaan wasaqaha idaacadda ay soo geliyeen ee codka xun leh
haye
markaasaan naxay markaasuu warba telefonkaan fiiri warba cad war war war raadii ra yani cay buu hoosta uu caayay aad buu iman yaqaan garan maayo ninkanuu timaha u jarayaa cidduu yahay ma ay garan inuu ninkii yahay meel walba siduu waxaa meel walba saasa laga caayayaaba ninkaygii farxadda qabay oo codkiisa maanta laa ku raaxayso haya habeenkaas waxaa meel kasta saasaa laga caaya marka dambe ilaa raadiyo dabcan intuu qaatay inuu jebiyo raadiyo waan ka qabtay waa raadiyo aan iska jebin waana waxaan maqlaysi miya ma maqlaya oo muxuu yahay markaas ay wey ay codxun ay codxun wey ay codxun sidaa sheegaysa wey waa ay wey iskana debi aniga timaaga madaxa iga jirin tartiib iga xiltimaan dhagaha ay goyn baa tiri markaas waxaan dhagaha goyn maalintaas waxaan go-aan gaaray waxaan meel walba saas lagaa mar dambaba inaan haysin baan go-aan gaaray markaa heeladaad qaadaysay ma music bay lahayd mise cod keliyun baad ku luuqeynaysay music baa lagu la yaab bay hayd waa music baa laygu tumeeyey marka maca musigii iyo wixii laygu tumeeyey codkagii iyo wixii dhan halkaas habeenkaas ayaa naxdintii naxdin waan ka qaaday ma garanaysaa markuu ii dhameeyena waxaan idhi meel walba saasaa laga caayay dib ha u heese hees dib damba ha u heese waan gartaa ma musishin baa ma musishin baa noqotaa ma ciyaartoy baa noqotaa ma ma ma ma waxaa noqotaa mualif ma musigaa barataa ma jelaa baa noqotaa habeenkaas ayaa buuqay waa buuqay waan gartaa marka habeenkaa markaan isku buuqay waxaan go-aan ku gaaray inaan inaan ku dadaalo sidii aan mulaxan u noqon lahaa codkaas xun inaan cod ku sameeyo allah ilahe marka fankii iyo suugaantiina way kaa haysaayo inaad ka dhex baxda ma rabtid codkiina waa lagaa caayay marka waxaad go-aansatay inaad dhinac kale uga wareegto dhinac kale aan wareegay waxbarashadan ayaan u wareegay afar saddex lixdankii dugsiyadoo dhan baan qabsaday waxaa laii qoray xafiiska dhaqanka oo shicil barasha la oran jiray ayaa aniga xasan shuquumi ayaa nala qoray allahu naxariiste xasanna waxaa lagu qoray suugaanta qaybta suugaanta ana waxaa lagu qoray qaybta falkorooga ciyaaraha marka ciyaaraha ciyaa qaybta ciyaaraha ciyaaroo dhan baan soo ururiyey ilaa waxaan doortay mulaxan maogta hahe kowba dhaqankuba soomaalida oo dhan ba heesaheeduba waa ciyaaraha waan garta waa ciyaar odow dhaqameedkii dhanbas oo waxa ku jirta dhaqameedkii waxa u kala baxan hees howleed iyo hees ciyaareed waan gartaa hees howleed waa wax alla wixii howl ah oo oo ayaa loo heesaa Mhm.
oo xoolow yeerow soo maahan Aad ee iyo ma aad.
garanaysaa ee, ee, ee, ee, dhi- dhi- dhismo aqalow guryaha dhismahoodow aloolkow maqashow ee, ee, wax alla waxaas waa- ay- ay- waa- waa hees howleed hees ciyaareedna waa heesaha farxadda ah oo ee, ee, ma garanaysaa ee, oo barcadow ee, ma garanaysaa ee, ee, ee, ee, ee, ee, wiglooy ee, dhaantooy ee, ee, ee, saarow ee, ee, ma garanaysaa wixii codaha meeshay ku jireen Mhm.
oo dhan halkaasay ayay ayay ahayd oo farxadda iyo ee, ee, yacni waa farxadda iyo calaalka calacalka iyo iyo cabashada iyo ciiska iyo murugada iyo farxadda iyo ee, ee, ee, geerida iyo dagaalka iyo codka dagaalka iyo codka jacaylka iyo codka caashaqa iyo codka kalgacalka iyo codka ee, ma garanaysaa tahliil qofkaas waan kaa helay Mhm.
waan kaa helay codgaana ay leedahay cabdikariimow sheekooyinkaaga ka bogan mayno dhegaystayaashana waxaan u ballan qaadayaa inaynu toddobaadyo badan oo soo socda aynu haddii ilaahay inoo ogolaado barnaamijka isku maqli doono bal caawa heestii kuugu horreysay ee aada laxanka saarto aynu barnaamijka kusoo xidhna inoo soo qabo teebaheed waxay sabab kale haboodine sabab Suntaadii habeenadan.
kale hamoodine suntaadii habeenadan waan ka seexan waayo seedahaadi goyse waxaan ku iri codkaa wanaagsan inuu jiro heestaasay ahayd heestii ugu horreysay ee- ee wixii alla wixii aan soo bartay codaha aan ku bilaabay oo dhaqan soomaaliyeed heestu waxay saaran tahay dhaqan soomaaliyeed haya bilowgeeda yacni qof bala galo Mhm.
yacni wax kada ee saar la yihahdo ee, baloleeya wiilkow adigana waalaaye marka codkaas haddaan soo qaado Mhm.
waa la garanayaa Waan marka gartay.
waxaan ka dhigay siday tahay naftaydiiyo lama socodidowlaa sanadaani haystay balooleeya wiilko goobta ka dhig Ha.
heesaasan tishaab ahaan u sameeyey haddii heesaasu la qaadana waa waa guulaysanashay Haya.
ayaan qaasay haddaan heesaas la qaadan waayana Mhm.
ee, ee, ee, waa ninka siduu sheegayay waan garta tanna kaa dhimataad Maanta aan maxamed esi maxamed moogaan horta idhi magaalada ka qaad maxamed moogaan u dhiibay maxamed idaacadana hibaan u dhiibay oo idaacada ka qaatay maxamed heestii taleebaan mise dalkoo dhan maxamed bay mooge maxamed mooge ayaa qaaday oo eh, kabanka ayuu ayaa ku xafijiyey Eh, marka hibana idaacadday ka qaatay maxamed idaacada kama heesi jirin Ha.
heestii dalkii oo dhan bay qabtay waan qof garta alla qofka iga hor yimaada yacni waxaan gaaray ninkii inaan raadiyo ee, tibatarihii haye inaan tibatari ku noqdo aan labada dheera ka dhunkado aado wa- ee, waxaad waxaan kugu bishaareynayaa inaad isfarxad gelisay habeenkaad runta ii sheegtay Mhm.
inaan cod xumahay soo maaha habeenkii adiga maantay heestii ugu horeysay sabab kale hamood ma dhaysatidi haa adigaa sameeyaan maasha haya allah heestaas ayaa ku bilaabay heestaasi sabab kale hamoodin oo uu cabdikariim jiir laxan ka saaray sanadkii kun sagaal boqol iyo sideed iyo lixdankii ereyadana uu tiriyey abwaankee maxamed cali kaariye codkana waa maxamed mooge liibaan ilaahay dhammaantood ha u naxariisto inta dhimatay ayaynu idinku dhaafaynaa intaynu toddobaadka dambe kulmayno waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo Sagaal jeer ka toosoo. Siliga cadceediyo, soliyo habaarku, sahayii fadhiiste. Siliga cadceediyo, soliyo habaarku, sahayii fadhiiste. adna sigdi girmaanba saaduu ku yaalo adna sidi girmaanba saaduu ku yaalo siraha kuma hesho sabab kale hamoodine sabab kale habeenadan oon ka seexan waayo sida aad goyse timahaajan sagaalke saymaroobaad moodiyo samaroodka kuyaal timahaajan sagaalke saymaroobaad moodiyo samaroodka kuyaal suradaada uguda ama sideenayo Thank you.